ujeedadii aan rabay inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago habaabin ay mas-uuliyiin dowladda ka tirsani ama baarlamaanka ka tirsan ay bulshada soomaaliyeed la wadaageen warbaahinta soomaaliyeedna ay runtii iyagoon iska hubsan ay sii qaadqaadeen arrintaasi waxay tahay warka tibaaxaya in baarlamaanku uu madaxweynaha u gudbiyey xeerkii dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa toban bilood ka hor oo uu madaxweynuhuna haystay yacni muddadaas dheer haystay arrintaas runtii arrin dee dadka waxaas sheegayaa iyagoo ogsoon xaqiiqda jirta ummadda soomaaliyeed ku ran habaabinayaan ayay arrintaas u muuqataa xaqiiqdu waxay tahay baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharciga afar labaatankii bishii juun ee sanadkan ayuu ansixiyey waxa weeye dee wararka oo rasmiga ahna waad haysaan ummadda soomaaliyeedna waxay ka bogan kartaa yacni warbaahinta rasmiga ee dowladda iyo hoyga baarlamaankaee rasmiga ayay ka bogan kartaa baarlamaankuna wuxuu si rasmi ah uu fudiyey madaxtooye saddexdii bishii luulyo oo ay u dhexayso uun bishii augost waktigaas ayaa si rasmi ah baarlamaanku ugu gudbiyey madaxtooyada markii uu waajibaadkiisii kasoo dhammaystay oo labada aqalba ay soo ansixiyeen marka arrintaasi runtii waxa weeye arrin oo dee mas-uuliyiin oo dhaartay oo ummadda soomaaliyed u dhaartay oo xil u hayaay inay been abuurka intaa la eg sameeyaan oo arrin ay ogsoon yihiin xaqiiqdiisa oo ayagu usoo codeeyeen inay dhahaan toban bilood ka hor ayaa baarlamaanku iyey arrintaas arrin nasiib darro ah ayaa ayay runtii u muuqataa
waa tahay marka guddoomiye ujeeddada iyo danta laga leeyahay maxay tahay marka mar haddii sanadkan gudihiisa sharcigaasi inta baarlamaankii ooga soo dhammaaday haddana loo gudbiyey madaxtooyadii madaxweynihiina uu saxiixay
waxa weeye walaalo waa wixii caadada noo ahaa oo dee siyaasiyiinta soomaaliyeed caadada u noqday inay shacabka soomaaliyeed waxii ay doonaan u sheegaan shacabkuna dee waxa weeye aysan waxaas iska hubsan laakiinse waa un waa un arrin ulajeedo siyaasadeed leh weeyaan laakiinse annagu ka guddoon ahaan iyo baarlamaan ahaan waxaan xaqiiqdii waajib naga saaran yahay shacabka soomaaliyeed inay xaqiiqda dabta ahee jirta ay ogaadaan ayaa aada iyo aada muhiim u ah waxa weeye intaasina waa wax qiiqdadeeda aad aad wada haysaan weeyaan oo aada ogsoon tihiin in afar labaatankii uu baarlamaanku u codeeyey maaragtay xafiis ahaanna waxaan xaqiijinaynaa bishii julaay saddexdeedii in aanu u gudbinay madaxtooyada madaxtooyaduna hadde sebtember ayay saxiixday waana sharcigii ugu degdegta badnaayee intaas la marsiiyaba weeyaan
guddoomiye marka waxaad inooga warantaa heerarkii uu soo maray sharcigan
waa sax weeye walaalo horta dalkeenu wuxuu yeeshay laba aqal buu yeeshay oo marka ay xukuumaddu sharci soo gudbiso ay muhiim tahay inuu golaha shacabku uu ka doodo wasaaradda yani waajibkaas iska leh oo sharcigan hadda wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ayaa golaha shacabka hor keentay kadibna saddex akrin buu maraa marka akrinta koowaad la mursiiyo guddiga ku shaqada leh ayaa lagu wareejiyaa wuu soo diyaariyaa yani akrintiis labaad buu soo diyaariyaa akrinta saddexaad markay dhammaartana golaha shacabku waa ueeyaa aqalka sare ayuu u gudbiyaa aqalka sarena isaguna intaasoo kale uu soo marsiiyaa markuu soo ansixiyo golaha shacabku wuu soo celiyaa golaha shacabkuna wuxuu awood u leeyahay ama inuu diido soo jeednihii aqalka sare ama inuu ogolaado saas awgeed wuxuu ogolaaday labaatankii bisha juun soo jeednihii iyo iyo wax kabeddelkii uu aqalka sare kusoo sameeyey ayaa laysla ogolaaday golahuna maaragtay u codeeyey wadar ogol baana lagu codeeyey hal xildhibaan baa diiday keliya inta kaloo dhan waxa weeye gacantaad bay ku ansixiyeen kadibna xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa waajibaadkiisa ka gudta ilaa akhirka ay ilaa xafiiska garyaqaanka guud iyo madaxtooyada iyo xafiiska xogayaha guud ay isla xaqiijiyaan nuqurkii rasmiga ahaa inuu yahay kan madaxweynaha la horgeynayo kadibna saddex labaatankii bisha hadda waxa weeye ayaa ayaa madaxweynaha uu saxiixay oo uu waajibkiisa ka gudtay marka darajooyinkii dhammaa oo ilaa xukuumadda ilaa iyo labada aqal ilaa iyo madaxweyne oo aakhirka sharci mufrada ayuu soo wada maray sharcigaas iyo dhismaha guddigaas madaxa banaanna runtii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed wuxuu u yahay arrin lafdhabar ah maadaamaad ogsoon tihiin in ahmiyadaha ugu waaweyn ahmiyadaha ugu waaweyn ee uu dalka sharcigan u leeyahay maxaa ka mid ah weye wuxuu horta ko waxa weeye waajibkan ah in guddigan la sameeya waa waajib ka yimid dastuurka weeye dastuurkaana faraya in guddiyo madax banaan oo sida kan maaragtay doorashooyinka dastuurka diyaarinaya iyo iyo kan oo dagaalanka argixisado kale waa waajibaad dastuurku uu horta na farayo marka taa laga soo tago waxa weeye dalkeena soomaaliyeed oo dowladnimadiisa runtii muddo dheer burbursanayd waxaa horta baligeliyaa darajada yani ugu hooseysa xagga yani musuq maasuqa inuu yahay dalka ugu musuq maasuqa badan waxyaabaha ugu muhiimsanee looga hortago musuq maasuqana waxaa ka mid ah yani hay-adaha garsoorka oo runtii adkaada waxa weeye xafiiska dowlka guud oo waajibaadkiisa qabsada iyo guddi madax banaan oo awood u yeesha in ay ummaddu xogtooda u gudbiso doonaysa inay yani ciddii oo musuq maasuq lagu xiro ama yani aragta guddi madax banaan oo baaris ku samayn kara ayaa runtii uu dal walba ay u baahan yahay marka ummadahoo dhami waa leeyihiin soomaaliya ma uusan lahayn mana u samaysmi karaya haddaana sharcigii loo samayn marka waajibka la gutay waxa weeye in sharcigii lagu dhisaayo guddiga madaxa banaan horta lasoo saaro kadibna guddigii la dhiso guddigaasi markuu hawl galana waxaa dhici doonta haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya inay ka baxdo khaanadaas oo foosha xulle la geliyey ee ah yani dalka ugu musuq maasuq badan caalamka inuu yahay waxa oo loo geliyena waxa weeyaan inaysan u dhammaystirnayn hay-adihii waxa weeye ka hortegaya musuq maasuqa marka tani waxay ahayd yani tiir weyn waad ogsoon tihiin dalkeenna wuxuu ku jiraa dadaal aada iyo aada u weyn oo oo in laga cafiyo deymo balaayiin doolar ah oo runtii yani horumarka dhaqaale soomaaliya ku ah lafdhabar deyntaas marka tani waxay tahay waxyaabihii shuruudaha u ahaa in laga cafiyo ayay ayay ayay qayb weyn ka tahay taa wax badan baa soomaaliya qabsoomay marka wuxuu gacan ka geysanayaa waxaa qabtaa inuu gacan ka geysanayo barnaamijka geedi socodka deen cafinta aada iyo aad lafdhabar buu yahay shuruudbaaba u ahaaba
waa tahay mudane guddoomiye marka ugu dambeyntii howlihii kale ee baarlamaanka golaha shacabka khaasatan halkee ayay marayaan maxaa idin qabsoomay maxaa idin hor yaala
walaalo waxa weeye horta runtii yani golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka federaalka ahi siduu u shaqeeyo waxa weeye waa labo kal fadhi ayuu leeyahay oo min afar bilood ah iyo laba bilood oo fasax oo u dhexeeya waxaa shaqeeya un labada bilood oo fasax ah xafiiska guddoonka maamulka iyo guddiyada shaqada leh waxa weeye inta kale golahu fasax weeyaan fasaxii dastuuriga ahaa ee